halkan waxaa diyaar ku ah ciidankii beesha cabdi maxamuud ee sarmaanyo oo u soo diyaar garoobay inay ka qayb galaan haddii aannu nahay beelweynta ugaadhyahan ee ka soo jeedda gobolka sool iyo sanaag ciidankan waa ciidankii ugu horreeye ka yimi beesha sarmaayo intii kale warbixintaannu ka haynaana ilaa berri ilaa saa dambe ayayna soo gaadhaysaa insha allah waanna ku ballansannahay rag iyo xoolo iyo geel iyo adhi inayna soo gaadhaan beeshaas ilaa xeergaabo way ka soo socotaa waanayna soo gaadhi doontaa warbixinteeda inaannakaasidna odayada idinku igu horreeyeyba sheegeen waxa weeye halkan waxaa maraya ciidan ugu ugu soo horreeyey ciidamada beesha ugaaryahan oo isugu jira dee beelweyntaasoo degan ilaa min ceerigaabo ilaa min qardho waa beelaha ugu ballaadhan bay ka mid yihiin beelaha degaanka haddaanay beesha ugaaryahan xool ragna waan dala joogay haddana rag baa la urinayaa ragii xoolaa la qaybiyey ayaa hore qora carooray ba xool ka yimaadeen maanta sarmaayay ka yimaadeen kuwa kaloo badnina waa imanayaan tarax bay ka imanayaan xudun bay ka imanayaan arwagaysi fiqbuley bay ka imanayaan xoolo aad bay soo qulqulayaan dadku marka hore dad burburay buu ahaado aan dowlad dowlad haysanoo cadow faraha ku dhigadoo la baabi'iyeyoo la bahdilayoo la qabsadayoo hayeedhadhaan la yiriyo kuwa saqajaan ahoo iyaga ka dhashay ay bahdileenoo nigii juqila askari u keeneenoo dad la bahdilay waa bahdilay ku xagga ilaah laga bahdilay baa bahdilay hadda baadilkii waa laga baxayo baqdintii waa soo dhiiraday dowladdooday la shaqaynayaan dalkooday ku dhibanayaan aad iyo aad baa loo halgamayaa waxaan dadka ku boorinayaa magaca dhulbahante meel joog waxaan ku boorinayaa war adooga la iska saaro maanta garab haystaan madatol haysataan harti oo dhan baa idiin soo ciidamiyey iyo daarood barhkii qolyaa xoolaa ku maqan oo taleex ka mid yihiin oo xudur ka mid tahay waxaan leedahay war dagaalkii waa lagelaya soo dhaqsada cidlaha ku soo dhicinaye soo dhaqsada xoolaha ku soo dhaqsada oo ninka u dambeeyow ninka u dambeeyo dambeeyo raagow isiintaa ka dambayn isiintaa ka dambayn ballanteenu waxay ahayd in xadda la keeno baroreer buurkeeda kuwaa cadowgii nagu raagayoo oo cadda kicin waayey faroola kicin waayey baa maanta cabdiweli guul ku qaatay oo kicinayaa cabdiwalow saad wuxuu wado kaa rajayn maaye waa kugu bogaynaa waa isu kaa sheegnay daliyo dibad magaca dhulbahante magaca harti magaca daarood
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay halkan waxaanu kula wareegaynaa ciidan kaa aad aragtaane faraha badan oo ka yimi degmada sarmaayo runtii waxaan ammaanayaa wasiir ku-xigeenkii saraakiishii odayaashii iyo garaadka guud ee maxamuud garasalabaan oo jiifadiisii hoose aynu arkayno maanta inay tahay jiifada halkaa timi ciidanka halkaa yimi iyadoo hore ay ciidan hore uga joogeen aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa